maanta guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka waxaa farxad iyo sharaf u ah in ay suurto gashay munaasabadan ku saabsan ama uu guddiga madaxa bannaan u codsaday inay noqoto munaasabad uu guddigu ku wareejinayo qaybtii ugu horeysay dib u eegista labaad ee cutubyada dastuurka qaybtaas oo ah shanta cutub ee ugu horeysaa dastuurka kumeelgaarka ah oo qayb ahaan ka dhigan saddex meelood oo meel cutubyada dastuurka oo shan iyo toban ah